dhegaystayaal kusoo dhawaada madasha silistiga oo aalaab oga barateen inaad ku maqashaan waraysiyo xasaasi ah iyo weliba doodo ku saabsan arrimaha iyo weliba siyaasadda dalka soomaaliya doodan maanta waxaynu ku qaadaa dhigi doonaa kadib markii dowladda soomaaliya dhowaan ay shaacisay tira koob ay ku sheegtay inay ka qaaday sideed iyo tobanka gobol ee dalka soomaaliya kuwaas oo ay kusoo bandhigtay tirooyin kala duduwan hase yeeshee waxaa jira maamulo mas-uuliyiin iyo weliba dadyow kala duduwan oo markaasi ka biyadiiday qaabka loo qaaday markaasi tirakoobkaasi dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay inay adeegsatay hay-ad qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha tirakoobka caalamka oo magaceeda loo soo gaabiyo u n d f taasoo sheegtay inay markaasi iyadu maalgelisay islamarkaana goobaha qaar u adeegsatay dayax gacmeed ama waxa loo yaqaano satellite iyadoo markaasi ku samaysay tirakoob guud oo lagu oo lagu tilmaamay inuu yahay qiyaas wasiirka qorsheynta ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan caynte oo arrintaa ka hadlay ayaa isaguna sheegay in tirakoobkaasi uu yahay qiyaas uun balse uusan ahayn wax wax lagu qaybsan doono islamarkaana lagu jaangooyi doono buu yidhi siyaasadda iyo weliba wax qaybsiga ummadda soomaaliyeed haddaba haatan waxaynu ku sugannahay madasha sigistiga waxaana ku jira qurbajoogtii soomaaliyeed oo kala joogaan north america iyo weliba dalal kale oo caalamka ka tirsan iyagoo diyaar u ah inay iyaguna wax ka dhahaan bal siday u arkaan tirakoobkaas dowladda soomaaliyeed ay markaasi shaacisay toddobaadkan haatan inaga sii dhammaanaya bilowgiisii hagaag arrin aar oo ka mid ah aqoon-yahanada iyo weliba qurbajoogta waddankan maraykanka ku sugan gaar ahaan gobolka sealo sealo washington ayaa ugu horreyn kusoo dhaweynayaa barta sigistiga isagoo markaasi qeexi doona aragtidiisa iyo weliba sida uu arko tirakoobkaas ka soo baxay dalka soomaaliya arrin kusoo dhawow madasha sigistiga waa xaashi
weliye salabaan waa mahadsan tahay waana salaamaya dhamaan dadka hawada inaga dhegeysanaya run ahaantii waan arkay warbixinta iyo tirakoobka ay soo saartay wasaaradda maxaa layaha soomaaliya runaanti waxay noqotay arrintaasi arrin u cuntami weyda dhamaan ummadda soomaaliyeed ee maxaa layihahdaa qurbaha joogta siday u badan yihiin anigu run ahaantii marka aan fiiriyo gobolada soomaaliyeed qaabka ay dadku u degan yihiin maxaa layihahdaa waxaa la arkaa in dadka ummadda soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan ama sideetan ay yihiin dadka nomariga la yihahda ama reguuraga warbixintana waxay sheegaysaa dadka reer guuraaga inay tiro aada u yar ay yihiin marka magaalooyinka loo fiiriyo marka anigu waxaan qabaa sida gobolka jubbada hoose oo kale hadda markaan tusaale usoo qaato degmada kismaayo inay ku nool yihiin more than five shan boqol oo kun oo qof marka degmada kismaayo keliyaas aan soo qaato sidaasi leeg marka aan fiirino maxaa la yihahda waqooyiga oo kale maxaa la yihahdaa degmada gabiley keliyaata ayaa laga helayaa shan boqol oo kun oo qof halka goboladan la siinayo laleeyahay laba boqol oo saddex boqol oo kun baa ku nool marka anugu dhammaan waa waxaan qabaa gebi ahaanba tirakoobkan iyo qaabka loo sameeyey inay siyaasad shisheeye oo reer galbeed ay ka dambayso si maxaa la yihahdaa danaha soomaaliyeed iyo maxaa la yihahdaa cabirkooda hoos loogu dhigo taasoo aan ku saleynayo wadamada deriska ah sida ethiopia iyo iyo kenyaba mar kastaba tiro ayn ahayn in la siiyo oo la dhaho kenya waa afartan afartan milyan ethiopia waa sagaashan milyan iyada oo reer galbeedku ay siyaasado fara badan oo arrimaha populationka ay u isticmaalaan ay arrintan ka dambaysaan anuu isleeyahay marka aragtideedu waa taa weliya
okay arow haddaan nicle arinow haddaan su-aal kaa weydiiyo arrintan dowladdu waxay sheegtay in arrintan ay tahay qiyaas guud uun balse aysan ahayn tiro kama damaysta balse waxay sheegeen inay ku qaadanayaan waxay ugu yeedheen aragti guud sida muuqatana dowladdu awood badan uma lahayn inay iyadu si toosa tirakoobkan u samayso ee hay-ad qaramada midoobay ah baa arrintan fasilate garaysay ama ama abaabushay marka miyaan la odhan karin maxay tahay in la sugo oo bal tirakoobka rasmiga ah waa kumeel gaar kariye in markaasi kaa wax lagu qaybsado oo kanu ugu yaraan uu wadada usii xaadayo tirakoob saxa in la qaado saa kula muuqan walaal waxa wey de de dawladda soomaaliyeed waa dawladda ay ummadda soomaaliyeed leedahay ay ahayd inay iyadu yani cid kastaba ay uga xogogaalsanaato annaga ka shacab ahaan waxaanu garan karaynaa in tirada ay labiiyo tobanka milyan ay soomaaliya maxaa la yahda ile waanu ku qiyaasnay in ay laba jibaar ama maxaa la yihahdaa saddex jibaar ay noqon karayaan soomaalidu sida annaga ay nala tahay yani markaa aan fiirino deegaanada soomaalida markaanu gobol gobol u dul istaagno yani tiradaasi waxay noqonaysaa tiro lagu bahdilayo populationka ummadda soomaaliyeed oo maxaa la yahda hoos loogu dhigayo marka waxaan leeyahay anugu taas maadaama oo dawladdu ay dawladdeeni tahay inay arrimahaas oo kale ku kacdo run ahaantii waanu ku dhaliilaynaa aad baad mahadsan tahay arinow weli dhegaystayaal waxaynu ku jirnaa barnaamijkii guuxa dadweynaha iyo madasha sigistiga oo aynu haatan ku qaada dhigi doono tirakoobkii kasoo baxay markaasi wasaaradda qorsheynta ee ay shaacisay maalinimadii talaadadii haatanna waxaan jeclahay inaan u gudbo qofka ku xiga iyo aragtidiisa asagoo ku bilaabaya magaciisa iyo meesha uu joogo iyo sida uu u arko oo kooban tirakoobkaas bismillahi bismillahi raxmaan raxiim waan ugu horeyn waan ku salaamayaa sulemaan weriyaha qaaliga ah maanta nagu soo booqday madasha sigisti waxaan kaloo salaamayaa howlwadeenada madasha sigisti ee jaaniskan qaaliga ah noo fududeeyey inaanu ka qayb qaadano masiirka ummadda soomaaliyeed iyo aayaheeda annaguba aanu ka mid nahay aad baan iyadan ugu mahad celinayaa waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan u noqonayaa walaal arrintan ah tirakoob ka dhacay ee lasoo gudbiyey dowladda soomaaliya soo gudbisay especially wasaaradda qorsheynta ee qaranka anigu shaksi ahaan haddaan arrintaa ka jawaabo waxaan u malaynayaa arrintan horta markii u horreysay waa arrin lagu degdegay baa la odhan karaa waayo dalkii soomaaliya la odhan jiray waxa weeyaan waddan iminka maanta aan gacanta si wanaagsan gacanta dawladda ugu wada jirin qaar waxay haystaba nimanka laftuubayaasha howjooga qaar waa gobollo kale oo iyaguna gaargaar isu taagtaagaya oo madaxaba ka taagaya dowladda federaalka soomaaliya maanta tirakoobyada lasoo gudbinaya haddaba ma saxba mise maaha sax baa la odhan karaa anigu marka waxaan u dareensanahay tirakoobkani maanta inaanuba oolin laguna soo yara degdegay bacdamaaba aan dalkiiba dee gacanta lagu wada haynin si toosa dawladdu xoogaa way ku yara degdegtay baan anigu leeyahay
waa tahay balse haajiraay haddii si kale loo dhigo tirakoobkanu laba sano iyo iyo weliba dhowr bilood la socday sida aan ku hayno xog xogaha laga helayo ilaha iyo mas-uuliyiinta qaranka waxaana sida la sheegay arrintan soo gudbiyey wasiirkii hore ee qorsheynta ee ka horreeyey wasiir caynta ee loola jiray dani oo kaasoo ogolaaday inay sidaas noqoto dabcan wasiirkaasi wuxuu kasoo jeeday deegaanada puntland wasiirkaa hore ee ogolaaday in la daabaco waana hadda deegaanada ugu badan ee laleeyahay waa lagu tacadiyey ama ayaguba kaba qaba dhawaaqay arrintaasi marka miyaan la odhan karin maxay tahay arrintan waa arrin macaal mas-uuliyiintii puntland dawladda dhexe ugu jiraya raalli ka ahaayeen walaalo horta khaladaadka badan inta badan khaladaadka dhaca waxa uun dalkan iyo dalkan ka galaa shacabka maahe waa mas-uuliyiinta maamulada ka mas-uulka ah ayaa inta badan kolley khaladaadka sabab u noqda haddii kaasi galay oo arrintaa uu isagu sidaa ninkaasi u dhigay wasiirkaa hore waxaa la rabay wasiirka ka dambeeya inuu arrinta soxo uu taraagareeyo intii uu ka sixi karo inuu arrintaa ka soxo ilaa iyo heer madaxweyne ilaa iyo heer wasiir ilaa iyo maxay hayto nin kasta oo dawladda soomaaliya xilka haya ama state ahaan xil ha u hayo oo gobol ahaan xil ha u hayo ama federaal ahaan xilka ha u haye eh waxa qof kasta oo dawladda kamida mas-uulka ka saaran yahay xil ka saaran yahay inuu hawsha qaranka ee uu gacanta ku hayo si cadaaliya mar walba uga shaqeeyo oo raalli gelin karta shacabka ummadda soomaaliyeed wax raalli gelin kara inuu ka shaqeeyo ayaa mas-uuliyaddu saaran tahay walaalo waa ta aad iyo aad baad umahadsan tahay haatanna weli waxaynu dhegaystayaal aad dhegeysanaysaan barnaamijkii guuxa dadweynaha iyo madasha sigistiga bal markana qofka xiga iyo weliba aragtidiisa oo kooban iyo gobolka uu joogo iyo magacaagaba ku bilaabaya a bismillahi raxmaan raxiim waa cabdishakuur gobolka joogana waa minnesota modas sixty member ah waa idin salaamayaa golaha oo dhan ragga noo soo xiray weriyaha iyo daadiyayaasha golahaas number sixty iyo shacabka soomaaliyeed oo ku wada jira haddii marka aan isdul istaago arrinka kan oo ma- tirokoobka soomaaliyeed oo last couple days soo baxay anigu dee kolley aad waaye arag aan ma ahay laakiinse dee kolley waxa jira oo aan ninka sheekayn karaan ahay maasha allah kolley dee niyaho waxda waataan iyo asxaabay dalkan twenty five years buu wuxuu ahaa bilaa dowlad waxaana laga gudbay wixii la oran jiray umeelgaarkii waxaa loo gudbay dowlad tam ah ama dhamaystiran maadaama qobyo qoraalka laga bixinayo dastuurkii oo loo socdo two thousand sixteen doorasha inay dhacdo la muhurana waxa ah dadku dalku wuxuu dalku yahay kow hal calan labo xuduud la yaqaano saddex dad tirokoob ah afar lacag oo sem ah marka kolley dawladduda waad ka tabaryar tahay intii karaankeeda way dadaashay baan u qabaa anoo weli aan aaminsanayn dadku intaa inay intaas inay yihiin oo aaminsan inay ka badan yihiin baa haddana duruufo jira awgood waxaa lama horaan noqday inay dee tirokoob soo saarto de of course dadku waxa weeyaan dad badan qaylo baa ka keenayaan laakiin waxbaa lagu gaarayaa anuu marka boqolkiiba boqol waa sax ma oranayo in wax qaldayin waa ujeedaa bad oo wax meel lagu gaari karo waxa dadkana kor baa laga tiriyey dawladdu dalka o dhan ma wada xukunto maamullaha iska jira dee xoogaa iska adag adag oo dhib badanoo dee aan loo geli karin iyo colaado marka aduu intii karaamkeeda ay wey dadaasha anuu qabaa tiradaasna inaan ku qanacno dee dantaana oranaysa waktiga xaadirka ah balse markii dee inta codkiina la baasgareeyo haddii laa kurinaya dastuurkii iyo wixii iyo waa kabacdin dib baa iskaga imaan karaynaa haddii tiro saxa marka ay jidha markaasaan dee kolley isku meel ku keeni karna lakin hadda waa in la iskaga wada qanco
bal waa ta cabdi Ah.
cabdishakuurow n haddii n sida aad u dhigteen aynu aynu si ka duwan u dhigno dawladdu waxay sheegtay in deegaanada qaar ay u tababartay n shaqaale gaadaya afar kun oo qof oo lagu faafiyey inay dadka soo tiriyaan deegaanada qaarna aan dadba loo dirin oo loo tababarin balse qiyaas guud laga bixiyey marka sideebaa dawlad n qaran ay u noqon kartaa dawlad deegaanadiina een, deegaanadii qaarna aan tegi karaynin oo dad een, soo tiriya ama dad dadkii soo wareysta aan aan yacni ku samayn karaynin een, tirakoob saxa deegaanada qaarna la iska qiyaasayo oo markaasi ay noqonayso in deegaanadii lagu lagu tacadiyo seebay dawlad cadaali ah oo la oran karo marka horeba dalka soomaaliyeed waxaa burburiyey cadaalad darro la tabanayey seebay taasi u noqon kartaa wax dadka ku wada qanacaan
wa wa horta si waxay ogaataa waxaan dawladda keliya maahana wax united nationka iyo waa iska be- hay-ad kamid oo de de sida de waad ogtihiin oo ay wada eh, shaqaynayeen oo muddo soo socday sina two thousand two alifkii up to now bay ahayd Eh, tabarteeda sida noqotay waxaa qasab noqotay marka wixii ay ka gaadhana gobollada ay ka gaadhana inay dee ay tagto wixii aysan ka gaarinna dee meelo kaleo sida dee xawilaadaha iyo ceelasha iyo eh, hay-adaha iyo inay u marto marka dadaalkeeda caynkaa noqday maahane kama aha inay wax akrito iyo inay dad maarkin waxoogaa dee xaqooda qaado laakiin balse dee wax ogow kuwa waxaa jira dowladda waxaa jira dee boqol sano dowlad ah weli dee aan cadaalad ka dhicin majo boqol kiiba boqol kadalika midda iska badaaba midaanoo dee shan labaatan sana ku burbursaan dalka ku daadsanaa marka waxaan oran karaa anigu dee ra'yi ahaanteed wayba dadaashayba waxay samaynayso waaba dadaal dheeri ah waxaanay wax dhow mar dhow maanan filanayn laakiin haddayba dhacdayba dee waa waa inaan iska soo dhoweynaa had- markii dee waxaan idhibkaan aan ka baxnana dee waxaan gaaraynaa tirikoob xalaal ah waan ku salaamaya magacli thank you very much aad baad mahadsan tahay dhegeystayaal weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii guuxa dadweynaha iyo weliba madasha sigistiga bal haatanna qofka ku xiga iyo aragtidiisa walaal waa cabdirashiid xuseen tikeela la yidhaahaa waxaan joogaa gobolka california Een, waxaan salaamayaa madasha iyo ummadana dhegaysanaysa dhammaanteed gaar ahaan waxaan salaamayaa wariye saleemaan aad baan kuu salaamayaa waana idinka mahad celinayaa barnaamijyada noocan ah in aanu ka qayb qaadano aad iyo aad baan ugu mahad idinka mahad celinayaa fakarkayga haddaan ka dhigto walaal arrintan een, tirakoobka ka soo baxay ee wasaaradda qorsheynta ee soomaaliya Een, waxaan horta aaminsanahay anigu inaan waxaas ay wasaaraddu soo bandhigtay waxaataa suuragala inaysan ahayn oo yacni qaabka iyadoo ay usoo bandhigtay ah inay ama hay-ado ama ay ka caawiyeen waxaanaan ogeyn waddanku soomaaliya meel tirakoob lagu sameeyey oo yacni lasoo tirakoobay inaysan dhicin last twenty five years dee saralide ama waxa wada loo dirayna wuu noqon karo waxaan macquul ahayn ama wax soo tira koobaya gaar ahaana anigu waxaadan aaminsanahay gobolada in maaragta qaarkood si gaara loogu taxadiyey ama yacni waxa weeyaan wax siyaasad gaara loo isticmaalay waxaanan aaminsanahay arrintaa waxaan ku talin lahaa inaan la shaacin ee halkaa yacni aan la dhaafin sidaa dadka qaarkiiba ay markii hore ama maamulada qaarkoodba soo jeediyeen intaasaan ku talin waa tahay waa tahay cabdishiidow waad mahadsan tahay fikirkaaga balse haddii dawladdu ay tiri dadkan soomaaliyeed maadaama dastuur afti ah la qaadi doono in badanna ay ragaadisay in dadkan lagu qaybiyo four point five in bal tiro guud la ogaado oo dadku bal reer baadiye iyo iyo reer magaalkay u badan yihiinna la hubiyo dhalinyaro iyo waayeel bal feker weyn laga qaato oo taas maxaa maxaa ku jaban walaal gacaliya waxaa ka fiicnaan lahayd way ku saxan tahay dawladda dadka dana iyo dal tirakoob ku samayso oo ay laakiin waxay ku fiicnaan lahayd inay wax xaqiiqa ah ku baadi doonto oo waa dawladii waddanka ee dadka iyo dalkan iyadaa dawladu ah inay si xaqiiqa u baadi doonto oo dee tirakoob hadday u baahan tahay waa la siyaabo badan oo uga fudud bay samayn lahayd oo xataa si sidan u dhow haddaysan wax xaqiijinayn ay heli lahayd saasaan ugu aaminsanaha walaal aad baad umahadsan tahay dhegeystayaal weli waa barnaamijkii guuxa dadweynaha iyo madasha sigistiga qofka ku xiga adoo ku bilaabaya magacaaga iyo meeshaad joogto bismillahi raxmaani raxiim magacayga waxa weeyaan master ibrahim gire degan state of washington marka hore waxaan salaamaya madasha sigisti mudanayaasha maamulka inoo haya marwooyinka iyo ragga kale ku jiraba waxaa kaloo salaamaya weriyaha inoo daadehnaya magasha sigisti waxaan leeyahay asalaamu allahu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddii aan kusoo dhawaado su-aasha uu waryuhu ina weydiiyey ee ku saabsan tirakoobkii ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha mastarcaynta ee ku dhawaaqay maalintii dhaweyto tirakoobka ama statisticska uu soo saaray mastarcaynta su-aashu hadday tahay miyay tahay su-aal miyay tahay tirakoob saxa ummadda soomaaliya ay ku qanacsan tahay runtii horta arrintan waxaan ukala qaadaya laba arrimood laba maaragtay qodob baan ukala qaadaya marka hore tirakoobka soomaaliya in general ama dadka soomaaliyeed intan way ka badan yihiin hadday noqoto kuwa gudaha jooga iyo hadday noqoto guda dibadda joogaba dowladda soomaaliya waxaan ammaan ugu jeedinaya weliba ku ammaanaya waxyaalihii iyo horumarka ay samaysay ama ha ku keento de maaragtay technologygan oo iyada isticmaalaysa technologyan adduunyada isticmaasha g b s ta global british system ha kusoo tirakobko ama ha kasoo xigato xogo kale iyo sources kale ay doonayso inay ku ogaato bal xaqiiqada dhabta ah iyo mala awaalka dhabta xaqiiqa ma waa mala awaal tirada mala awaalka ee soomaaliya ku nool runtii waa wax lagu ammaano waana waa wax dowladdaasi iyo wasaaradda qorsheynta iyo arrimaha guduhu ay iska kaashadeen sidii ay usoo bandhigi lahaayeen bal wax u eg macquul bal tirada soomaali hauna u dhawaato sax ma aha ma odhan karo waa hundred percent accurate laakiin anu waxaa odhan karaa in tirada ay soo bandhigtay wasaaradda arrimaha guduhu iyadoo kaashanaysa hayadaha caalamiga ah iyo technologiyadda maanta adduunyada maaragtay yaalla waxaa odhan karaa anigu waa tirada ay soo bandhigtay eighty percent waxaa odhan karaa waa xaq waana xaqiiq waani runtiina waanay ku ammaanantay
waa tahay balse marka si kale loo eego ibrahinow dabcan wasaaradda soo saartay tirakoobka aan kuu saxeey waa wasaaradda qorsheynta maaha wasaaradda arrimaha gudaha balse arrinta ku saabsan marka la eego dalkan uu sida uu burburay marka la eego database internet uusan dalkan u lahayn ma miyay kula quman tahay in dala shisheeye iyadoo iyo hayado shisheeye iyadoo la adeegsanayo ajaniba in loo gudbiyo noocaasa oo la yidhaahdo tirakoob noo sameeya
marka hore inaad waad su-aashaas waa su-aalo wanaagsan anigu runtii wax kasta ma cid kastoo inaga kaalmeynaysa databasku waa adagta soomaaliya in maanta sida loo tiro koobay waa adagtay dowladda soomaaliyana maanta waynu ognahay awooddeeda dhaqaale iyo awoodeeda shaqaale ahaanba iyo xirfad ahaanba iyo technology ahaanba inaanay awoodi karin iyadoo maanta deegaanadii soomaaliya weliba specially koonfurta soomaaliya meelo fara badan aanay ka suurto geli ka ahayn in ay arrintaasi maaragtay ay dhacdo oo si xaqiiqa ah ay u dhacdo waxaan odhan karaa waa wax weliba lagu ammaano inay laga soo xigta maahee waa in weliba lagu ammaano oo looga mahad celiyo cid kasta oo suurto gelisay waa maynaga caawisay si dadban iyo si toosaba in la helo xaqiiqada iyo tirakoobka ugu dhow ee ugu macquulsan maanta anigoo odhanahayn hundred percent waa accurate haddii eighty percent ay accurate noqdaan absolutely waan ku ammaanaya cid kasta waana habaal baan ugu haynaa cid kasta oo ka geysatay gacan arrintan iyada aad iyo aad baad umahadsan tahay ibrahim oo jooga gobolka washington haatanna weli dhegaystayaal barnaamijkii ayaynu kusii shaqaynaa waxaynu ku sugannahay madasha sigistiga waktiga oo kooban waxaan xasaa qof walba inuu soo koobo inagoo haysana wax ka yar toban daqiiqo haatanna waxaan ku xejinayaa qofka ku xiga adoo ku bilaabaya magacaaga iyo meeshaad joogto iyo hadalkaaga kooban asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa nadiifa cali nadiifa qaran oo idinkala soo hadlaysa cariga ingiriiska aada iyo aad ayaanan ugu bogaadinayaa madasha sigisti oo aada iyo aad ugu xiran ummadda shacabka soomaaliyeedna u daadaysa wax walbana nagaha qabtirta anoo member ka ah aada iyo aad ayaan u bogaadinayaa specially asadna iyo adigoo wariyaheyna caawina wareysanaysa iyo xudda xudda xodda xodda ama guuxa guuxa dadweynaha oo aan kaga ra'yi bixinayno bal hadeertaan tirakoobka guud ee ummadda soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed loo sameeyey horta marka ugu horeysa ilaaha mahadda leh marka labaadna waxaan u mahad celinayaa dadkii soomaaliyeed ama wasaaradda wasaaradda qorsheynta qaranka wasiirka cabdiraxmaan cente aada iyo aad ayaan ugu bogaadinayaa sida soomaalinimada leh ee wadaniyada leh ee ummadda soomaaliyeed gees walbaba tirakoobka guud loogu sameeyey ay tahay mid boqolkiiba sagaashan iyo sagaal aan soo dhaweynayno oo aana ku faraxsan nahay isbeshal anoo kasoo jeeda gobolka banaadir gobollo qaar way jiraan kasoo horjeeda oo dood ka qaba laakiin anagu waa taageersan nahay dowladdu sida ay uha qabtirtay ummadeeda ama shacabkeeda deegaanada tirakoobyada lagu suubiyo aad baan usoo dhaweynaynaa waana ku faraxsan nahay iyadoo weliba deegaano qaar ee gacanta dowladda aysan ku jirin haddana sida loo tirakoobay beesha caalamka sida looga caawisay ay rayiga iyo niyadeyni soomaaliyeed ay hore usii gaarayso ama dardargelinta shacabka soomaaliyeed hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka waa mid aan bogaadinayno oo aan leenahay aad baad u mahadsantihiin waa nagaha qabtirteen gobolka banaadir inta xataa lagu loo loo qiyaaso xataa asoon u qalmin haddana waa burabiyo waa inta u dhaweyd oo u qalintay inkastoo aysan ahayn boqolkiiba boqol gobolka banaadir tirakoobka guud ee loo sameeyey haddana anoo kasoo jeeda gobolka banaadir waa taageerayaa waana ku faraxsan nahay waana ku qanacsan nahay sida dardargelinta dhaqsaha leh ee tirakoobka iyo xuduudaha loogu sameeyey shacabka soomaaliyeed waa soo dhaweynayaa boqol kiiba boqolna waxaa leeyahay way ku mahadsan tihiin dowladda federaalka ah ee u hogaamiya xasan sheekh iyo cumar cabdirashiid iyo guddoomiyaha baarlamaanka jawaari hambalyo iyo bogaadin haddaan shacabka soomaaliyeed nahay waa kusoo dhaweynaa waana ku ammaanaa weli ammaan bay mudan yihiin sida wiilka igu horreeya walaalkaa ibraahim soo u sheegay waa ammaanayaa weli laakiin waa u baahan nahay si aan two thousand sixteenka aan u doorano qofka aan rabno aad baan ugu bogaadinayaa walaal
aad iyo aad baad mahadsan tahay dhegeystayaal weli waa barnaamijkii guuxa dadweynaha iyo madasha sigistiga sidaas daraaddeed dhegeystayaal waxaan codsanaynaa maadaama waktigu uu kooban yahay inaad soo kobtaan hadalkiina qof walbana uu kusoo dhawaado qofka ku-xiga iyo meesha uu jooga iyo magacaaga bismillah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah sayidina maxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhaahdaa injineer cumar maxamed cali waxaan deganahay magaalada minnesota waxaan salaamayaa madasha sigisti maamulkeeda iyo dadweynaha soomaaliyeed ee naga dhegeysanaya hawada wariyahan qaaligaana waa salaamaya salabaan haddaan usoo dhaadhaco su-aashii laisweydiinayay anigu markaan opinionkayga ka hadlo anigu waa taageersanahay statisticskan lasoo saaray waayo waxaan u taageersanahay saddex sano ka hor afar sano ka hor waxaan maanu haysan lagamaba hadlayno dee waxaa laga hadlayay warsee loo noolaadaa ummaddu waa dhimanaysay waa baaba-aysay waa higsi la gaaray weye waxa weeye shan iyo labaatan sano ayaanu colaad iyo wareer iyo adduunka ku fariisanayn marka hawshan maanta la qabtay waxa weeye iyadoo laleeyahay wixii waa wax aan oo statistics aan lagu sameeyo oo aan aan tirakoob buuxaa la samayn laakiin imagine lasoo dhaweeyey war waanu taageeraynaa waxa weeye haddii wax lagu gaarayo ummadda soomaaliyeed inay hore u socoto baanu jecelnay haddii la yidhaahdo waxbaa qaldan iyo waxbaa halkan taagan iyo waxbaa maalin walba war horumar gaari mayno war wixii soo baxa oo wanaag ku jiraba hala taageero waana mahadsantihi assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada iyo aad baad umahadsan tahay injineer waa waa dhegeystaha ku xiga iyo mada- meeshaad joogto barnaamijkayga waa nasiir maxamed dalaan baledhaan waxaa kasoo hadlaya boston massachusetts ariga maraykanka horta mahad gaara waxaan siinayaa ee wariyahayga khaaska ah ee dunooyi sidoo kale waxaan mahad gaara usoo jeedinayaa nimanka dalada ah ee howlwadeenada ah ee madasha sigisti ee ku qaadaa dhigaha siyaasada iyo arrimaha soomaaliya Ee, nin curyaan ah hadda kahor wuxuu yidhi baa la yidhi ee, socon weyne ma oradnaa Ee, horta dhig censuskaniga waxaa laga hadlayo annagu wadamo duni koowaada baan joognaa wadamo duni labaada ayaan samayn waxa la yidhahdo tracoob absolutely accurate ninba hadda ka sheekeynaya eighty percent iyo wax lamid ah adduunyadaan laga samayn eighty percent eighty percent waa highly accurate number weye Een, ta labaad soomaaliya uma baahna tracoob dabe uma baahnaba waxay uga baahan tahayna ma fahmi karno dowladdani waa dowlad iyadoo la isku kakabay beesha caalamka aada loogu soo celceliyaa arrimaha mar haddaad aragtid iska afghanistan tabar badani ma jirto mar haddaa beel caalamiya noocyada waxaa aragtid dadaan iyagoo production lahayn oo isku kalsoonayn oo waxba samaysan karin oo cadawada ku taagnayn oo ilaahay aaminan oo faith lahayn baynu ka sheekeynayna Een, marka waxaani waa baabil weeye wax ee, sina uma dhici karto macnaha ee, aw- ee, dad baa dad baa ka sheekeynaya waxay kuleeyihin waxaa la adeegsaday beel caalam yuxuu cunug cadaana oo u n d p da u shaqeeyo saloon iyo xoogaa iyadoo daawo tuulo geeyo kasoo laabta harrison nabarka soomaaliya wax meesha ka jira ruuxaana waa iska baalkii weye waxaana weye soomaalida dowladani iminka waxa weye waa dowlad dadkii rabaan loo jeeda dadkii adduunyada dhan waxaa loo baahan yahay marka dadka wax iska horkeeni kara ee bulshada soomaalida booq ku abuuri kara inaysan isku taaban sansisyadani iyo waxyaabahan iyo tarkoobyadani ka hadlayaanna warba horta dadka bini aadamka basic lifekii u sameeya horta biyo ay caafimaad biyo caafimaad ay caddaan oo wanaagsan oo nadiifa iyo ee, elementary school ay aadaan waxyaabaha basica horta marka hore kasoo baxa hanaan wanaag dowladnimo dhowrka xoogaaga oo lagu siiyo dadka bini aadamka geli ayadoo heerkaas aan anagla joogno iyadiiba idaca ku taagan oo mida laalaadinaysa waxaa lagu leeyahay ee, mataqaanaa solar system iyo balaayo iyo waxay isticmaaleen iyo heat sensors iyo meesha waxaa laga hadlayaa ma ma safari baanu joognaa kenya iyo lo iyo miyaa la tirinaya mataqaana baalki rasniw waxaan waxba kama jiraan wax eh, lagu qanci karana maaha Eh, sidabana laguma qanci karo Eh, facilitationada iyo waxyaabahay isticmaaleenana wax lagu qanci karo maaha istimed hadday tahay oo ay rabaan ila dalka soomaaliya ma tegin meel walba hadday cid estimation samaynayaan waxay tuulo walba inay yidhahdaan adigu istimed gara waxaa tahay markaa loo soo gudbo xataa waa macno la fahmi karo laakiin tricoob baan soo gudbinaya markaasaan introductionka iyo hordhaca waxaan uga dhigaya dad baa ka xanaaqi doona oo waxaanu sheegi doono dad baan jeclay dee waa you right aniga uma jeclin dee because waxaad doortad sheegtay mogtahay marka een, anagu waxaan kuma qanacsanin waxay yihiinna ma naqaan namana khuseeyaan fahmaysaa marka dadka soomaalida masaakiinta qaxootiga ay gacantay ku hayaan ha u dadaaleen dadka masaakiinta ee dagaaladu meelba ka socdaan anagu maanta inaan ka sheekeyno waxaa maba ahaba meelba dagaal baa ka socdee meel badan al-shabaab baa haystee waxay ku leeyihin dad baa la tirakoobay dadka la tirakoobay maxaa al-shabaabkaa ku jiraan umaynaya aniga aad baa umahadsantihiin waxaanina wax moogtahay wax suur wax u eg baa la sheegaa xataa haddaad been sheegaysid nin xariif baa la iska dhiganaya been macquulaa la sheegay salaamu allah calaykum aada iyo aad baad umahadsan tahay aada iyo aad baad umahadsan tahay Een, dhegeystayaal barnaamijkii guuxa dadweynaha iyo madasha sigistiga ayaa ayaa ayuu kaas ahaa inagoo ku qaadadhigaynay markaasi tirakoobkii kasoo baxay dowladda soomaaliya islamarkaana ay- ay ay shaacisay wasaaradda qorsheynta iyo xidhiirka caalamiga ee qaranka soomaaliya tan eh, barnaamijkan waxaa xidhiidhinta iyo iskusoo dubaridka dhinaca farsamada qaabilsanaa asadaas suudi oo isagu markaasi isku soo dubariday annagoo uga mahad celinaynaa sida ha- habaysan ee uu markaasi isu abaabulay arrintaasi de- dhammaan dhegeystayaasha iyo weliba dadka ka qayb qaatay waad mahadsan yihiin tan iyo nimteenu isugu mahad doonaa barnaamijkan oo kale ah madasha sibisga iyo xaashi sidaas iyo amaana allah